maamulka degmada qardho ayaa olole lagu burburinayo dhismooyin laga hirgeliyey biyo mareyka togga xaafadda xurguf leh ee magaalada qardho kaasi oo si sharci darro ah looga dhisay bartamaha togga ololaha lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ayaa waxaa kasoo qeyb galay guddoomiyaha degmada qardho cabdi siciid qaal iyo taliyaha booliska degmada qardho carab aadan hayaan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdi siciid qaal guddoomiyaha degmada qardho iyo taliyaha booliska degmada qardho carab aadan hayaan ayaa bulshada ku nool magaalada ugu baaqay in lagu dhisi karin toga biyo mareenka dhismo sharci darro ah waxaan ka shaqaynaynaa toggii iyo biyo mareenkii xaafadda xorgoble halkaas oo ah tog biyo mareen ah oo biyo kusoo dhacaan halkaas oo laga dhistay dhismayaal iyo wareegyo iyo rukumo muddo hore la dhisay waxaa la socotaan magaalada qardho mareer kala duwan waxaa kusoo dhaca biyo taas oo keenta fatahaad iyo dhibaato hantida iyo dhaqaalaha iyo nafta iyo maalka iyo guud ahaan magaalada si kasta u saamaysa iyadoo dhibtaas iyo hawshaa la ogyahay baamisana waxaa jirta dadkoo iska indhatiraya inay mar kale degaan meelihii biyomareenka ahaa dabcan intaanu joognay waa ka dagaalamayna mana ogolaanayn tanna dabcan waxaan ugu soo talagalay inaan saaka stogan bannayno oo aan ka hor tagno guud ahaan bulshada qardhood meelay joogtaba waxaan u sheegaynaa guud ahaan waxaa la mamnuucay oo warqad laga soo saaray oo la joojiyey oo aan la ogolayn horena aan loo bixin jirin haddeerna aan la ogolayn lagana dagaalamayaa dhul biyo mareena in la dego bulshada ha ogaato howlgalkana waa suu u bilowday dhammaan meelaha biyomareenada ah oo togaga ah oo hadda xurgobla ka mid yahay inta biyomareenka oo toga ah oo dhismayaasha iyo wareegyada laga sameeyey waa bannaynaynaa togaas waxaan rabnaa tog furan oo biyuhu maraan oo sidii ilaahay ugu talagalay ah oo magaalaan biyaha ku soo celin inuu ahaado haddii la xiro biyuhu waxay kusoo noqonayaan magaalada dhibaatana weyna waa u geysanayaan waxaan halkan fariin uga diminayaa bulshada reer qarood iyo degmada qarood iyo nawaaxigeeda haddeer goobtaan taaganahay sida guddoomiyuu sheegay waa toggii xorgoble waxaan ka duwayna dhismo sharci darra ah rukumo dhagaxun toga kalena sidaasa loo duminaya bulshada reer qarood waxaan ka rabnaa oo ka codsanaynaa inay horumarka la shaqeeyaan togaga oo dhan meelaha biyomareenka ah inta guddoomiyuu sheegay waa la duminaya waan la howlgalaya waana sidii saaka loo bilaabay waxaan ka shaqaynaynaa waa horumarka qardhood marka waxaan rabnaa inaad horumarka la shaqaysaan ciddii la shaqayn waaya ka hor timaada gacan bir aanu ku qabana toga weyn biyo mareenka xaafadda xurguf leh ayaa ah toga ay maraan biyaha sanad kasta markii la gaaro xilli roobaadka ee khasaaraha u geysta degmada qardho kuwaasi oo geysta khasaaro isugu jira naf iyo maal